magacayda waxaa la yidhahaa iidow qayle celiyow ilmaha arayaanun raacsan annaga ariyay nool jireen wakhtigai cidda loo soo galbanayo kow iyo tobanka qiyaasta la joogo baayun jidka dhexdiisa waxaan yeela ayun gabdha uun jiraan ilmihii ka mid ah ayaan aragtay waxay alaf waxay yihiin ayaga ma aqaanaan waa uun tuureen tiir bowlayta ayay waxay ku dhaceen waxay markaan ilmihii ku qarxeen ferirki yaa gaaray cunugo waa ku dhintay labana waa dhaawac dhanka dowladda isbitaalka iyoon nala keenay ma ogeyn waxa ay yihiin cid dhigtay annaga hadda ma sheegi karno xaaladda caruurta wallaahi oo hadda waa xanuunsan yihiin dhaawac halishaga ma ahan gabadho faraha ma dhaqaajini karta meeshaan iyadana lugta iyo buruudka iyo lugta lagu soconay dhaawac waa ka xalay saddex saaca nala keenay qorafna waa nagala soo daawey meeshaan waa nala keenay xaaladayni tan waa ambalaasaa nagula keenay hadda annaga dad un iska reer baadiyaa nahnay waxay nooloo qabanaya dhakhtarka baa un shaqo kula xala si fiican waa nala yeelay maxushmaaga waa nala socday kaansalaha ambalaas waa nagula keenay xaaladayni waa ilmo yar horta eri la jira bay ahayn boor kow tobanka waaye ayagoo erey wato ay ku arkeen wax yar buu meel yeella oo kuusan bay arkeen waxay gabar baa xoorod qarax bay noqdeen wiil iyo laba gabdhood baa ku dhaawacmay wiilka waa dhintay isbitaalka oo dowlad qoraf xariir buu ku dhintay maadaama dowladda gujeer maxay noo soo dirtay haddana ambulance kansala woti qoraf xariir maadaama dowladda badan waxaan ka codsanaynaa qaraxaas waxyaalaha dhulka area waa laga shisheegaa in nagala maartay nagala rugtay nagala soo xaabi oo baaritaan lagu sameeyo dhulka ay ka baxaan alaabahaas qalabkaas noocaas waanayta haddaanayta hadda waa dakhtariinta xale way daaweysay way la xarbiyeen haddana way ku wadaan maadaama ay saas tahay hadda dhaqtaana ku socda wadka ayna jifaan haddan bismi illah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah alxamdulilah alxamdulilahi aladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuur sidaad ogtihiinba shalay kow iyo tobanka iyo barka meelahaas ayaa ilmo yar oo eri soo galbanaya xaafaddu soo galbanaya qarax meel la dhaha cuusmudullo oo magaalada u dheereen ay ku arkeen markii ilmihii bahasha bay tuureen runtii bahasha way qaraxday waxaana kasoo waxyeelay kasoo gaartay dhibkaas laba gabdhood iyo wiil wiilka usii darnaay runtii wiilkay muddo yar ka bacdi hal saaca meelahaasba waa go-ay magaalada istaalka ayaa lagula orday wiil yar oo sideed jir uu ahay wiilka waa geeriyooday waana arrin xanuun badan alxamdulilah ilaahaygii ayaga naftooda kala badbaadiy oo dhibkooda sii kala yaray ilahaas amahad iska leh intaas ayaa dhacday kadibna xarunta istaalka ayaa gargaar telefoon loo soo diray ambulansta baan inta ka raacnay nasiib daro wiilkii emergencyga oo loo ordayay hortaaynu geeriyooday inagoon meesha qarsa iyo riba dhexdooda marahayna ayuu geeriyooday marka waxaan isku daynay inaan soo qaadnay dadka kale oo wax gaareen oo labada gabdhood ahayd xalay fiidkii saddex saaco habeenama ayaan keennay meeshaan runtii waa arrin laxaw badan oo ahalka iyo qaraabadii annaga dhammaanna taabatay waana arrin xanuun badan waa arrin hadda dhacdo hadda kow ihmayhin waa dhacdadii labaad ama saddexaad ama afaraad oo woodka qorfaraar wood lagala kulmay waxaasna waxaa sababa meesha waa meel betolfield oo laisku digaala ciidanka kenya iyo duurku jurto al-shabaab ama dadka loo aqaana ayaa waxaan laisku soo tuuraan wixii ay kahay kuwana waa ay qarxaan kuwana ma qarxaan sidaan arki jirnayba hadda annagu waxaan eedaynaynaa runtii dowladda sare national governmentka waxyaalahaas u kaleto markii ay ka dhacaan waxaa la rabaa waxaas inay la soo aruuriya oo dadkii u xil saaran ay ama hagaajiyaan ama ay suuduurka ka soo aruuriyaan ku eedaynaynaa dowladda sare inay maaragtay shaqdooda gabeen waxaanu baaq ugu dirahayaa ina ay dadka arrintaas ay mar dambe ay dhicin oo la sameeya wacgelin oo loo sheega caruurta ilmaha degmooyinka ka soo jeeda qorfaraar wood dhammaan loo sheega oo wacgelin baahin la siiya dhibka ay keeni karaan waxyaalaha qar waxaa kaloo jira runtii oon hadda nafteeda aan maxas ka gaabiseen islehnahay qorfaraar wood waxaan qaban jirnay standby ambulance oo meesha istaalka joogu jirta tii iid aheyd markii ambulanceta ay cillid ku soo baxday way naga soo wareegtay shan magaa headquarterska la keenay standby ambulancena ma jirin runtii kow iyo tobanka iyo barka ilaa aan anaga hal saac meesha ka tagna waa wakhti dheer waxaan isdhihi karnaa cunugaas hadduu ambulance meeshii ay taashay in magaalada wajeer laga soo gaarsiin lahay marka waxaan insha allah codsanaya una baaq u dirhayaa inay sida ugu dhaqsaha badan aan ku helna insha allah ambulance oo standby ah oon meeshii degmada qorfaraar wood qorfaraar subcounty hosbital loo hela insha allah